raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim furba joogta dibada joogta marka ugu horeysa waa salaamana dhammaan anagoo dhan halkan ayaanu ka salaamanaa qoladeeda caafimaadka wixii jooga magaalada salaan kabacdi salaan kabacdi waxaanu halkan ka sheeganaa oo aanu mar horena ka sheegnay hadeerna ka sheeganaa baahiyaha uu leeyahay cusbitaalku uu baahan yahay waxayaabaha uu cusbitaalku u baahan yahay waxaa kamid a oo marka ugu horeysa horta in isaga la qabyo tiro oo la dhamaystiro marka hore waa in isaga horta la dhamaystiraa guryaha laftigooda lagu shaqaynayo goobaha caafimaadka waa in horta marka hore la dhamaystiraa qabyadaas oo guryaha ay kamid yihiin qabyadaas oo ay yihiin suuliyaashii daylkii gajeelkii guryihii oo qaar xitaa haddii matooro la keeno oo aan loo haynbo meelo la dhigo marka waxaan u baahanay horta marka ugu horeysa in guryihii la dhamaystiro marka xigta ee labaad waxaanu halkan ka sheeganaa inaanu u baahannahay daawooyin shaybaad laboratory si aan u helno dadka noo imaanaya xanuunada jira ee ku dhaca dadka dadkaas oo aanu qaar isdhaafino markaanu garan weyno oo aanu helo shaybaad iyo magarata meesha beer la-aada dadna aanu ku baadhno experience ahaan aanu u baadhno oo si aanu sidaa matalan shubanada oo kale kaneecooyinka oo kale cudurada la yiraaho oo kale brokitda oo kale ama bronchitis quman quman xanuunka oo kale marka xanuuno fara badan oo adigoo aan yareyn baanu daaweynaa intii hadeerto sideeddaa bilood ee m c h ku uu furnaa dadka aad bay uga faa'iidaysteen oo aan ugu faa'iideynin dadka boqolkiiba sideetan aad baan ugu faa'iideynin annagu haddaanu nahay qolada caafimaadka ee magaalada intaa sideeddaa bilood ah volunteer baan ku shaqaynaynay xagga shaqaalada waxa anagu aan hadeer mushaari ka qaadanaa ma jirto dalka iyo dadkaan u shaqaynaa hor ilaahayna waan ugu shaqaynaa waxaa taasi waa taas waa xagga shaqaalaha iyo magaranaysa nidaamka marka waxaanu ka codsananaa dadka dibadda ee guryaha noo dhisay inay noo dhamaystiraan qalabkan halkan uu cusbitaalka m c h ku u baahan yahay oo ay kamid yihiin motoor la keeno hadeer waxaanu aragnay oo kiisas oo baryaha soo baxaya oo hadeer ilaa saddex bilood afar bilood muddo gaartaanu helanay dad ay ku dhacaso tetanobe tetanobe meesha dhismihii baa ku cusub masaabiir baa dhulka taala kaararkaasaa jeexaya biruhu dhulkay daadsan yihiin marka caruuraha iyo dadka waaweyn labadaba way tetanoobaan dumarada umulaya laftigooda dad badan baa ka tetanooba marka waxaanu ka codsananaa in naloo keeno talaagadii lagu kaydin lahaa qeybaha talaalka oo kale lagu kaydsan lahaa waxaanu kaloo ubaahannahay motor waxaan kaloo ubaahannahay motoorkii marka dee sidaa darteed waanu shaqayn lahayn oo si wacan baanu shaqayn lahayn oo dalka iyo dadkaba si wacan baanu intifaaca hadeer baanu ugu faa'iideynaa marka waxaanu u baahan nahay dee siaad idinkuba ogtihiin waad ogtihiin oo guryo un baad dhisteen wax kale maydan keenin waxaa hadeer dadka aanu siino waxaanu ka helnaa dawladda maamul goboleedka puntland somaliland cusbitaalka manhel ee laascaanood oo doctor cabdirashiid giir uu nooga keenaa daawo marka daawooyinkaasun baanu meesha ku bixinaa oo intaasoo meelood nooga kala yimaada de waxa weeyaan waxaan u baahannahay oo kale in anagana naba shaqaalaysiiyo xoogaha bal aanu reeraha iyo ciyaanka iskaga jeedino in magaranay dee danaha dan baa laga hadlaya hal dan baa reer guuraya marka waxaan u baahnay dee inaanu anagoo shan qof a oo aanu meesha joogno laba dumara iyo saddex raga laba dumara gabadha oo mulisada ah oo weris ibrahim feegela iyo gabadha la shaqaysa ama cliniska ah ee meesha ka shaqaysa labadaas waa dumar iyo saddex nin baanu nahay hadeerta waxa dee rasmi ku ah meesha axmedle intaadan ka bixin cusbitaalku intuu furnaa maxaa uu soo kordhayay baa la is odhan karaa guud ahaanba degmada ceegaanka iyo deegaanada hoos yimaada muxuu usoo kordhiyay wuxuu usoo kordhiyay faa'iidooyin aada u waaweyn hadeer magaalada horfadhi oo tuulooyinka noogu xigta tuulooyinka oo tuulo weyna ah ma laha goob caafimaad oo m c h ah halkaas oo ayna ka jirin marka dadka ku xanuunsada horfadhi oo dee ceegaag ka weyn oo la ogyahay inta ay jirto da-deedu dadka ku xanuunsada ceegaag baa dawada looga soo doonaa loogana qaada marka faa-iidooyinka deegaanka ceegaag soo kordhiyay ayay kamid yihiin iyo m c h ku isbitaalkii ma laha laboratory ama shaybaarkii qofkii lagu ogaan lahaa beshinka xanuunada haya sidee wax ku ogaataan da- qofku daawad ku siisaan waxaanu ku ogaanaa experience waxa la yidhaha jira qofka dawooyin baa jira cuduraa jira qofka markuu ka waramo uu iska warbixiyo oo la garan karo xanuunku wuxu uu yahay sida oo kale kaneecada marka waxaa kaloo kamida kolba-aaryada t b-da ayaa kamida xanuuno fara badan baa kamid oo markuu qofku waramo oo waraysi aada la yeelatid aada garan kartid inuu qofku uu xanuunkaasi hayo xanuunada ugu badan ee ee soo maray intii sideedii bilood ee cusbitaalka uu furnaa isbitaalka dowladda cagaar maxaa kamid ah waxaa kamid ah xanuunada aanu helnay xanuunka la yidhaaho cystris ama macdan xanuun oo kale oo dumarka boqolkiiba sideetan haya xanuunkaasi aada buu faraxun ugu hayaa deegaanka waxaa kaloo kamid ah xanuunka la yidhaaho boronchitis oo isna quban xanuun ah waxaa kaloo kamid ah malaariyada shubanka dhiitarka wadna xanuunka xanuuno fara badan baa jiro oo aanu skin diseaska kamid ah cambaaraha oo aada ugu fara badan gobo deegaankan deegaanka marka sidaa darteed waa xanuunada anagu waanu garananaa wixii aanu daaweyn karana waanu daaweynaa wixii aanu sixi kari weynana waa isdhaafina waxaanu dhahaa meel sheebaar le aada oo gobolada ah marka haddii aada shebaar iyo raatadii heshaan sideebuu iyo matlawarkan aada saddexdaa qodob aad ka cabanaysaan haddii la idiin soo diro ama heshaanba sidee u shaqeyn karaa umasan cusbitaalku shaqadiisii ayay socon kartaa qalabkaas maku shaqeyn kartaan la isweydiinaya si wacan baan ugu shaqeyn kari lahay wixii naga dhimanna dee waxaa jira dad doctor cabdirashiid oo kalea jira oo macnihii annaga marmar noo imaado oo yidhaahaa wixii naga dhiman ee anagu aanu garan weyno isagaan u gudbinaa isagaanu la kula isticmaalnaa telefoon ahaan ama mobile baanu adeegsanaa markaanu cudurkii garan weyno ama isagaanu intaan warqad u jarno qofka xanuunsanaya ninaanaa doctor doctoorka aad oo aanu naascaanood baanu u dirnaa marka qalabkaasi hadduu noo yimaado wixii aanu garan weyno doctor cabdirashiid baa naga qancinaya oo noo imaanaya oo arrintaas aanu ka wada hadalnay inuu noo noo dhamaystiro
marka rajada aad leedahay cisbitaalkii wuu kusii horumari karaa wuu kusii shaqeyn karaa oo sida si ka wadan ku shaqeyn karaa maxay tahay la qabtaan
haddii qalabkaa la helo haddii qalabkaa la helo faa-iidooyin weyn inta hadeer la hayo in ka badan oo baahiyihii oo daboolmaya ayaa jira wax dad oo laga baxayo oo ka baxayaana ma jiraan waxaa kaloo kamid a faa-iidooyinka la helay ciyaalkii shubag naga dili jiray ee yaryaraaye sadiga ahaa ee yaryaraaye carruurta u dhiman jirtay shubag hadeerto markii aanu dawadii helnay shubankii carruurta ilahay waa ku caafiyey carruurtiina waa noo nabad qabta marka faa-iidooyinkaas oo kale intii aanu hadeer ka cabananay aanu lahayn waanu u baahannahay haddaanu helno waa kafeynaa si aanu tii horeba ugu kafeynayba xagee ka heshaan talaalka oo kale teetanada booliyada degmada talaal talaalka ma imaadaan haydaas talaalada ma keenaan ha tallaaladu marka ay gobolada ka hirgalaan ama puntland ha noqoto ama somaliland ha noqoto ceegaan u yimaada tallaalku waana la keenaa
marka talaalkaas muxuu u faa'iideeyba sida carruurta ama deegaanka faa-iidooyin fara badan buu ifaa'iideeyey waxaa kamid a dee carruurtii oo dee tallaalkii si wacan u qaadatay marka waa la dareemi karaa waxaa laga dareemi karaa magaalada gudaheeda lagama dareemi karayo deegaanka laakiin deegaanka deegaanka xiga ayaa laga dareemi karaa hadeer horofadhi oo kale talaalka ma qaadato caruurteedu markaa aada bay khatar uga tahay xagga caafimaadka ay aada uga daran tahay uga liidata nafaqa daraduna waa iskaga dhacdaa inta badan ma jiraan caruur nafaqadaraysa oo ku nool degmada ceegaag ama jadeecooyin waxyaabaha lagu garto waxaan cuduradaas waa jiraanoo way ku dhacaan laakiin qofku markuu talaalka qabo si yaroo fudud buu ugu dhacataa jadeecadu oo qofkii halkii uu ka jiifsan lahaa oo finan kasoo yaaci lahaayeen ilmaha yar ee tallaalka qaba waxaa kasoo yaacaya uun fino yar yar aan darbadii waxba toona lahayn marka halkaas ka cararayaaba isagii oo aan wax ciladii ku keenin axmed iidle yaa idiin keena daawooyinka aada isticmaashaan iminka dadka aad siinaysaan ee ii horma muuqda ee faraha badan ee w h ku qoran tahay unicef ku qoran tahay iyo hay-adaha kaleba ee qaramada madoobe yaa idiin keena hor daawadaas daawooyinka daawooyinka badankood horta waxaa noo keenaa cusbitaalka manhel doctor cabdirashiid baa noo keena hadeer intii sideeda bilood ahayd ee furnaa laba jeer saddex jeer buu dawo noo keenay waxaa kaloo keenta iyana oo soo raacda bisha cas gabadh la yidhaaho xamdi cabdilaahi abukor cali abukor gabadhaasna waa soo raacdaa waa la shaqayn jirtay dhowr jeerna halkan noogu timid iyadoo dawooyin wada noo keentay dawooyinka naga soo gaadha ama puntland ama ama buuhoodle aada bay u yaryihiin marka dawooyinka meesha aada u isticmaalso waa dawada aada cusbitaalka merhel iyo bisha cas ay keenaan dhinaca somaliland waxa waxa haydaha ka hogada bedikan wax daawo ah may wax daawa noola keenaa marka somaliland iyo puntland haydo wax xiriira mala samaysteen wasaaradda caafimaadka puntland oo kale wasaaradda caafimaadka somaliland oo kale maamulada wax xiriira cusbitaalkan ama m c s kan weyn ee wax xiriir mala samaysteen ha waa la helay waa waan la xidhiidhnaa puntland baan la xidhiidhnaa somaliland baan la xidhiidhnaa laakiin waxtar ha yaraadabe waxaa wax noo soo dira puntland puntland ba wax noo soo dirta haba yaraade laakiin somaliland waxba nooma soo dirto marka rajada aad ka markaad la xiriirteen maxay idiin sheegeen qolada puntland ee aad tidhi waxba noo soo diraan maxay idin ku jawaabeen dee waaba noo soo diraan ba dawadan way soo diraan markaan la xidhiidhno way soo diraan hadeer gobolka bu caynabo cayn oo kale laba isduway leedahay labada isduwe midna waa somaliland midna waa puntland ka puntland ba wax soo dhiida dawada hadeer meesha taale ee buhoodla ka timaada waa dawada ka timi garowey markaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka cayn ee puntland baa noo soo dhiibay dawada waad xiriireeji waan xiriir wacan leena ugu dambeyntii adoo soo koobaya dad badan baa haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka caya dotcom cusbitaalkan waa dadki dhisay waa dad kale dhinac kasta way leeyihiin maxaad u dirasaa fariin adoo soo koobaya maxaad ka faaisantaa janaskan ku sishay shabakada wararka caya dotcom waxaan waxaan odhan lahaa dadkan meesha dhisay jaaliyada in ay loo dhamaystiraan waxqabadkiina ayna deegaanka iyo dalka toona ka deysan saasaan kusoo koobaya